anigoo ah wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland islamar ahaana islamar ahaantaasna ka tirsan guddiga madaxweynaha dowlad dowladda puntland uu egmaday soo dhoweynta wafdiga baaxadda weynleh uu hogaaminayo madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi diirshe uu hogaaminayo inay maanta noo soo bilowdeen kooxdii u horreysoo xildhibaano ay hogaaminayaan aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waa ku soo dhoweynay eraboorka inay noo yimaadaanna waxaa weeye aad baan u filaynay inay noo soo hormaraan waana sugaynaa inta dambe walaalayaal kusoo dhowaada dowladda puntland walaalayaal kusoo dhowaada carada puntland walaalayaal kusoo dhowaada garowe inta dhimanna waxaan rajaynaynaa labada beriyo soo socoto inay noo imaadaan waa u diyaarsannahay gacmo furan inaan kusoo dhoweyno waa mahadsantiin waa mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal madaxweynaha uu ka jawaabi karo hase yeeshee inta aniga aan ka sheegi karo ayna awoodayda ay tahay waxa weeye in wafdiga ay nagala soo qaybgeli doonaan madaxweynaha uu hogaaminayo maalinta dabaaldega sideedda january iyo isla mar ahaantaas annagoo fureyno geegyada caalamiga ama garoonka caalamiga ah ee garowe inta kale waxa weeye wax madaxda madaxweynaheenna rofesor doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha federaalka ka dhexaysa waana mahadsantahay walaal magaalo madaxda puntland ee garowe wafdigan oo runtii aan hogaaminayay ayna ka mid ahaayeen mas-uuliyiin awsar sarreeya oo xildhibaanada dowladda federaalka hordhacna u ahaa socdaalka madaxweynuhu uu ku iman doono dowlad goboleedka puntland maalmaha fooda nagu soo haya taasoo runtii muhiimad weyn aada u xambaarsan oo uu ku mari doono gobollada puntland kuna ogaan doono madaxweynuhu uguna kuurgeli doono marxaladaha iyo xaaladaha ay bulshada reer puntland ay qabaan isaga oo runtii qof qof iyo tuulo tuulo iyo degaan degaan u mari doona runtii waa safar aada u baaxad weyn waxaan nahay tiimkii hordhaca ahaa oo lasii shaqaynaya dowladda runtii dowlad goboleedka puntland oo si weyn ugu diyaar garowday safarka madaxweynuhu ku iman doono puntland waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aada u salaamaya kaalintan soo dhoweynta ah ee aadka qiimaha sareysa waxaana rajeynayaa insha allahu maalmaha food ee nagu soo haya inuu soo gaadho madaxweynuhu iyadoo si fiican loogu diyaar garoobay diyaargarowguna u dhammaystiran yahay annakuna runtii waajibaadkii shaqo aan u nimi meesha aan gudanno insha allah aad iyo aad baan idin salaamaya anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha shacabka inaan reer puntland aan lamber one u soo jeediyo inay si fiican ugu soo baxaan soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa maadaama ay tahay puntland meel nabad ah ee wufuuddu ay imaan doonaan haddii ilaa hidmo inay si fiican u arkaan baaxadda dadka shacabka ah ee reer puntland iyo rabitaanka ay u hayaan dowladda taa waxaan ugu baaqayaa reer puntland waxaan ugu bishaaraynayaa dadka ku dhaqan puntland in maanta dowladdu ay u heelan tahay in wixii ay xaq ugu leeyihiin dowladda dhexe ee mashaariicii horumarin ah madaxweynuhu afkiisa uga sheegi doono insha allahu tacaala waxaan odhan lahaa safarkan haddii magac bixintiisa lay ogolaado waxaanba odhan lahaa rungoob baa la yidhaha rungoob safarkii runta lagu goobaayey inay jiraan dad u heelan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ee diyaar u ah dowladnimada ee maanta ay ugu horrayso wufuud soo gaarta wufuuddii ugu sarraysay inay jiraan ayuu shaaca ka qaadayaa safarkaas insha allahu tacaala annaguna inta ka horraysa waxaanu nahay horseedkii wafuudda ballaaran ee madaxweynuhu hogaaminayo insha allahu tacaala